bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii saddex iyo tobnaad ee kitaabka nuur ulyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam wabacd waxaynu ku dhex jirnay dariskii siirada ahaa waxa aynu ka bilaabaynaa islaamu xamza nebiga adeerkii xamzatu bnu cabdilmualib asad ullah libaaxii ilaahay sayid lmujaahidiin aw sayid shuhadaa shuhadadana hormuudka u ahaa naftiisa u quuday hirgelinta diinta ilaahay iyo walaalihii kale ee islaamka aftaxay bilaabay iyo dhibaatadii soo maraysay cibrooyinka iyo casharada laga qaadanayaana waxay tahy in diintani aanay ku soconaynin bidariiqatin sixriya awtomatikiya dariiqo iska toos ahoo aan loo u baahnayn dadaalba macnaheedu maaha inay ku soconayso laakiin laabudda min aljuhdi albashari bani aadamkiiyo dadaalkiisu waa lagama maarmaan naf la bixiyo maal la bixiyo wakti la bixiyo an yunfaq bikulli nafsin wanafiis wax kasta oo qaaliya in lagu bixiyo si loo helo wax kastaoo qaaliya ilahay agtiisa marka rag iyo dumarba mujaahidiintii asaxaaba iyo dhibaatooyinkii ilaahay daraaddii loo dhibayay iyo siday ugu dhabar adeegeen inay ku hirgeliyeen diinta ayaa halka aynu ka arki doonaa waxamalaha alinsaanu innahu kaana daluuman jahuula ammaanadii cid waliba ay ka carartay intay dusha u riteen iyagu way ka jibo keeneen waana hirgeliyeen waayo sababtii xamsa u islaamay ayaa halkan uu ku xusa wuxu uhi wa kaana bacdu iidaa'ihim dhibaatadii la dhibayay asxaabta qaarkeed waxay ahayd iidaa waa dhibaatadii jamicii weeye dhibaatadii asxaabta qaarkood la gaadhsiinaya wuxuu noqday haadaa sababan liislaami camihi xamsa wuxuu sabab u noqday islaamkii xamse liislaami xamsa ayuu sabab u noqday dhibaatadaas camihii nabiga adeerkii ahaa xamsatu bnu cabdilmualib xamse bnu cabdilmualib oo nabiga adeerkiiah sababtu ku islaamay waxay ahayd dhibaatadii la gaadhsiinayay nebigaiyo asxaabta waaye wuu ficil tabay ficil xagga khayrka ah wey faqad adrakat alxamiya ficil baa qabtay cindamaa cayaratu markii ay xamse ceebaysay bacdu ljawaari jaariyadihii iyo hablihii yaryaraa ayaa ceebeeyey xamse maxay ku ceebeeyeen biiidaa'i abi jahlin abi jahl oo dhibaya libni akhiihi inanku adeerka u ahaa waar maxaad sheegaysaa bay idhahdeen xamse geesinimadaadu xaggay jirtaa sababtan in dhakada laga taagan yahay inankii aada adeerka u ahay ee moxamed ibni cabdillaahi bni cabdilmualib ya hadiyo jeerna colaaday dumarku kiciyaan isba taagto waa selafka halka ugu khatarsana laga istaaro wey haddii aada aragto dad dumar wax soo kiciyey ninkay soo kiciyeen isba taago xamse isagoo dee intii aan islaamku xaaraantinimaynin khamriga aan la xaaraantinimayn isagoo hablo ay meel wada joogaanoo khamri iyo waxaa la cabayo ayaa cali ibni abi aalibna uu laba qaalmood baan filay inay ahaayeen oo uu caws ku doonayo buu meel agtiisa ah ayuu kusoo xidhay markaa faadin buu doonaya inuu la aqal galo midna xoogaa buu doonaya inuu labadaa awr ku raro uu aqal iyo wax ku samaysto marka hablihii unbaa arkay awrtiiyo kurus waaweynoo korana ah oo agtooda jooga wuxuuna igu dhufteen un xoogaa yaroo heesa xamse oo markaa marqaadsan alaa yaa xamsu lishurafi nawaati wahuna mucallaqaatun bilfanaa'i afare yaro noocaas xamsow lishurafi nawaat geela shilshilisa halkan taagan halkan ay ku xidhan yihin beerka ka soo dhufo kurus ammaankana aan ku cunno intaasay si dhaksaa gabay igu tilmaameen waa kaa soo booday oo uu dhuundhabayo dhulkaabu dhigayba cali baa wuxuu yihi wuxuunaan arkay labadii neefoo gowracan maalinta iigu naxdin badnayd maalintaasi hayd naxdin daraaddeed baan ilmeeyey buui nin aroosahoo dee fooda ku hayo ah oo markaa aqalgal usoo faydfaydanaya waa dareemi karaysaa udubcal baa la yidhaha isheedaa la iska ilaaliya dadka noocaasi nebigaan u sheegay buu i nabigiiba aada u naxayoo markaasuu isba u yimid waar maxaa dhacayoo weli wuu xanaaqsan yahayo waanu ka bixin wixii baan ka bixin marka intuu xagga nebiga usoo kacay baa waxau ihi hal antum ilaa cabiidun liaabaayi ile qofka khamrilaah had iyo jeer wuu isla weyn markaasaa wuxuu i oo intiinani soo addoommihii aabbahay uun maydaan ahayn maxaa kale tihi markaa nebiguna markuu arkay inuu xayraansay dib buu u gurto uu ka noqday almuhim qisada waxaan uga socdaa waa intii aan dee la xaraan wax dhibaataa kuma laho waa intii aan khamriga la xaraantinimayna sida sharaabka loo isticmaalaye ficilka macnaa dareenka dumarku inuu iska cajo badan yahay hablihii yareeraa xamse waxay ku yidhahaan xamse dee waxba ha sheegin kol haddii inanka ad adeerka u ahay diiq ku jiro abijahal dhibayo fatawajaha wuxuu u jahaystay xamse intuu ficil samay ilaa daalika shaqiy ninkaa gaalka ah ee abijahal waqaadabahu markaasuu ka cadhaysiiyey wasabahu waa caayay wa qaala wuxuu uhi kayfa tasubu muxamadan waana calaa diini war sideed maxamed u caayi kartay anaada diintiisa galay maka eh laga bilaabo saacadda adeer diintiisaanu galayba abijahalow uma anaala allahu ilaahay waxa uu iftiimiyey basiiratahu qalbigiisa binuuri ilyaqiin yaqiinta nuurka nuurtii markii hore ficilkaasaa yimi laakiin run bay ka noqotay xamse war abijahalow war kubaha ku yaraaday anaaba la diina buu ihi maxamed sidaad u dhibi kartaa una caayi kartaa markuu caynkaa yidhi uma anaara allahu basiiratahu binuuri lyaqiin basiiradu waa indhaha qalbiga indhihii qalbiga ilahay wuxuu ku sira aduu ku iftiimiyey nuurkii iimaanka iyo yaqiintii waa tiriigiibaaba si fiican ugu baxayba xataa saara ilaa uu noqday min axsani innaasi islaaman dadka ugu islaam wanaagsan ayuu noqday xamsi wa ashaddihim ee ugu adag kiiratan cala almuslimiin muslimiinta inuu u hinaaso kiira waa hinaasaha hayra hinaasaha rabbi daraaddii loo hinaaso iyo islaam daraaddii loo cadhoodo ragga ugu adag buu noqday wa aqwaahum shakiina shakiimatan wa aqwaahumka ugu xoog badan buu noqday shakiima shakiimaduna waa ficilun waxa weeyaan anafada iyabuu ku fasirayaan kutubaha luqadu shakiima calaa acdaa'i ddiin kuwa diinta colka la ah ka ugu shakiimo badan buu noqday ee ugu cadho iyo ficil badan xataa sumiya asad ullah ilaa lagu magacaabay libaaxii ilaahay waaya sidaasaa marka islaamkii xamse oo sideedaba marka had iyo jeer islaamka dhibaato lasoo gaadhsiiyo wax badan buu ku xoogoobaabaa oo xataa gaalada lafdigooda qaarkood ay qabataa keero qaarkood baa dulmiga arkaba oo kuwii kale garabkooda ka baxa dad badan oo islaamkoodu iska daciif ahaa oo busta huwanaa ayaa heeryada iska tuura oo saani xaqa ula safta oo ogaada waxa la isku laynaya iyo waxa la isku hayaa wuxuu yahay wa kamaa uudiya arasuulu calayhi asalaatu wassalaam sidii nebiga loo dhibay uudiya asxaabu asxaabtiisiina waa la dhibay liitibaacihim lahu isaga dee way raaceen khusuusan waxaa lasii dhibay gaar ahaan man laysa lahu cashiira qofkaan tol lahayn tol weeye cashiiradu taxmiihi ilaalisa tol ilaaliyo qofkaan lahayn wa taruddu ka celisa kayda caduwihi canhu cadowga shirqoolkiisa ka difaacda tol iyo xigto difaacda qofkii aan lahayn ayay kusoo dhiiran jireen ay kushibirawaqlayn jireen ilaa had iyo jeer waxaan la yidhaahda jaahiliyadu waxaasay eegaan kaa waa laandheeroo loo dhowaan maaye reerkoodu xoog bay leeyihiin inaga daayay hebel baan loo marayni waxaasay eegaan dulmi kale kama eegaan walowlaa rahduka la rajamnaak haddii aanay tolkaagu jirin shucayb bay leeyihin la inaan dhagax kugu diri lahayn tolkaanu laakiin kugu daynayna nebi luud tolkii baan badnayn markaasaa dabeedna waxau uhi low aawi ilaa ruknin shadiid low ana lii bikum quwa aw aawi ilaa ruknin shadiid waan ka xumahay haddaan cid adag ku tiirsan lahaa ama tol yeelan lahaa wallaahi maanta shaqaan idinka qaban lahaa laakiin cidaan soo adeegsadaa baan jirin intaa intii ka dambaysay afar baa tilmaamaya darajadiisu laga yaabo in ama daciifti ama xasan intii dambe rususha wuxuu ilaahay kasoo saari jiray dadka ugu awood badan ee qabaa'ilka ugu laandheeraysa sida quraysh oo kale rasuulka looga soo saaray sala allahu calayhi wasalam waayo wa kullu hada aladaa dhibaatadaa dhammaanteed kaana wuxuu ahaa xulwan fii acyunihim indhahooda way ku wanaagsanaydun ishoodu way macaansanaysay dhibaatadaa ila qofka bani aadamkii markuu qanacsan yahy markuu qofku qanco jirkiisu ma damqado ha xataa saara maa daama fiihi iyada oo dhibaatada iyada uu ku jiro dhibaatadaas rida allah raali noqoshihii ilaahay waxaa loo dhibayaa kol hadduu yahay wax ilaahay uu kaga raali noqonayo way ku qanacsanaayeen falam yaftinuu can diinihim diintoodii kamay fitnoobin asxaabta diintoodii kamay bixin oo may ibtiloobin bal habatahum allah ilaahay baa sugay ila ilaahay wuxuu i yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabit fi lxayaati addunya wa fi laakhira adduuniya aakhiraba qofka muminkaa ilaahay udubada dhidibada u aasaya qowlka haabitka oo kelimadaabuu ku sugaya xataa atama amrah ilaa ilaahay amarkiisii iyo islaamkiisii uu dhammaystiray calaa aydiihim gacmahooda gacmaha muslimiinta ilaahay iyo asxaabtaasu ku dhammaystira islaamkii wasaaruu waxay noqdeen asxaabtii ducafada ahaa muluuka alard madaxdii dhulka iyo boqoradii carabtu waataynu soo marnay inay ku jeesjeesi jireen kolkay maka dhex marayaan ay odhan jireen haaulaai muluuku lard ya masaakiin kuwa sheeganaya waa kuwan kuwan boqoradii tii ay ku dacayadeynayeen baa ilahay run ka dhigay bacda an kaanuu mustadcafiin intii ay ahaayeen kuwo la harawsado kuwo la tamar daraysto oo la tunjileecsado intii ay ahaayeen boqoradii caalamka ilahay u ka dhig aqwiyaa acizaa umanaa fii ma mustadcafiina fiiha kamaa qaala jalla dikruhu fii suurati alqasas siduu ilaahay suurat lqasas ku sheegay reer banu israaiil oo mustadcafiin ahaa ayaa isu rogay madaxa fircoonna wuxuu noqday mid meesha ka baxa alla wuxuu uhi wanuriidu an namunna cala aladiina istudcifuu fi lard wanajcalahum aima wanajcalahum lwaarifiin wanuriiddu waxaanu doonaynaa buu ilahay fircoon waxbuu doonay wanuriidu anaguna waxaanu doonaynaa buu ilahay yidhi an namunna inaanu gallabaysano cala aladiina istudcifuu fi lard kuwii dhulka lagu tamar daraystay ee lagu harawsaday inaan gallad u fidiyaan doonay wanajcalahum aan ka yeelo aima kuwa hogaamiyeyaala wanajcalahum alwaarifiin kuwa dhulka dhaxla iyo masarna aan ka dhigo sidii baanay u dhacday iyada oo weli gacantii fircoon ay ku jiraan ayaa aayaddani ilaahay inuu tan doonay u sheegay iyada oo weli gacantii dubbihii fircoon ula dhacayuu gumaysanayo oo ahraamtii iyo dee waxyaabaha ku dhisayo booraamaha ku qodayo iyo beeraha ayay nebi muuse u cadeena markaasaa wuxuu ihi casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lard fayandura kayfa tacmaluun waxa dhab oonan ka shakisanayn buui inuu ilaahay kuwan halaago kuwan ilaahay uu halaagi buui idinkana madax buu dhulka idinka dhigi dabeetana tijaabu idinka qaadi bar inaad noqotaan wax hagaagsan iyo in kale marka saas weeyaanoo bani aadam noocuu doonaya haada ama dowlad ha aada anama nin madaxa ama ciidan casoo cadoo midoo midaba kala lehe mid waliba wuu iska tegi uun wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas waxaa la gudban dadkuna inaanay marka awood adag ay arkaan iimaan la-aan aanay ka kasbanina diintooda iyo imaankooda ay ilaashadaan ogaadaanna wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas u xaqiiqo jirta inay ti waaya waqad xaqaqa maa araada xii ilaahay uu doonayo wuu xaqiijiyey wa min aladiina uuduu fi illaah ilaahay daraaddii kuwii loo dhibay waxaa ka mid a bilaal ibnu rabaax asxaabigaasaa ka mid ah oo saddexda masjidba ka adaamay saynu habeenkii dhawey taariikhda kusoo xusaynay halkaasaa lagu garaacayay markaa saynu arki doono waa la xoreeyo isagaa ka adaamay madiine ayaa la tegoo masjidkeeduu ka adaamay qudus baa lagu sii hilaaciyey iyadana oo yuhuud iyo christan laga xoreeyo cumar baa u yeedho kaale ka aadaan isagana saddexdaba aad isku darsatide saasaa loo siqayay waay kaana wuxuu ahaa mamluukan liumayata bni khalaf aljumaxi alqurashi ninkaa gaalka abuu addoon u ahaa bilaas fa kaana yajcalu fii cunuqihi xablan qoortuu xadhig u sugli jiray ninkan gaalki mareeg mareegta waxaraha iyo naylaha loo suro ayuu u sameeyey qoorta u suray wayadfacuhu ila asibyaan caruurtu u dheebi jiray yalcabuuna bihi si ay ugu ciyaaraan intuu mareeg qoorta u suro ayuu odhan jiray jiidha kolba dhan u hogaamiya hadduu diidana dee u dilaya uga sii daraya wahwa yaquulu waxa uu leeyahay axad axad buu leeyahay axad axad allah allah wey lam yashqalhu ma dhibin maa huwa fiihi balaayada uu ku sugan yahay can tawxiid illaah ilaahay inuu waxido kamay dhibin kamay mashquulin ilaahay inuu ku dhawaaqo tawxiidkiisu allah allah alaxad alaxad samad alfard inuu ilaahay xuso garaacani kama mashquulinayo silicani wa kaana umaya ninkaa umaya waxa uu ahaa yakhruju bihi wuu kaxayn jiray bilaal fii waqti dahiirati duurka fi ramdaai raranka wahiya ramdaaduna alramlu shadiid alxaraara waa bataaxa aada u kulul bataax adigu khamsiinkuu ka dhacayo meel burciida oo khamsiinkii uu ka dhacayo ka waran ciiddeeda aramdaa waa ramdaaga iyo ramliga waa isla niista ah ashadiid alxaraara saxaraaga adiga arkayoo dee kontonku ka dhacayo halkaasuu geeya halkaasuu soo saaraa low wudicat calayhi haddii halkaa la duldhigo raranka ah qidcatu laxmin xoogaa waslad hiliba haddii sidaa loo dul saaro ciidda ah lanadajat way bislaan lahay nadjigu waa bislaanshaha had iyo jeer haranka waxbaa lagu dubaa marka halkaa ciiddaasi siday u kululaatay heerka ay gaadhay haddii xoogaa hiliba la geliyo yacyocood bay noqon lahay uma ya'muru bisakrati alcadiima dhagax weyn buu isagoo kulaylkaa jiifa ayuu dhagax weyn keenaa fa tuudacu calaa sadrihi laabta unba ayuunbaa laga saari jiray uma yaquulu lahu wuxuu ku odhan jiray bilaal laa tasaalu haakada xataa tamuuta aw takfura bimuxamed watacbud allaata waalcuza laa tasaalu haakada weligaas asaad ahaanaysa rarankaana waad jiifaysaa dhagaxaasina wuu ku duloolayaa iyo casahaas xataa tamuuta jeeroo aad ka dhimato aw takfura bimuxamed ama aad moxamed ka gaalowdo wa tacbuda aad ka caabudo allaata waalcuzaa sanamyaasha magacyaasha laydha afara'aytum allaata waalcuzaa wamanaata ahaaliata alukhra war sanamyaasheenii caankahayd jeer aad caabudayso moxamed aad ka gaaloobayso sidaa xejisay buuhi halkaasaa lagaaga miisaya fa yaquulu axad axad saasuu odhanaya mar iyadoo dhibaatadaasi ay haysato mara bihi abubakrin yowman abubakar baa soo maray maalin kow fa qaala markaasuu abubakar yidhi yaa umaya war gaalkan umayow amaa tattaqi illaaha miyaanad ka cabsanaynin ilaahay fii haada almiskiin miskiinkan maad ilaahay kaga cabsatay xataa mataa tucadibu ilaa cadaabtan aada ku hayso ilaa waktiga aada sidan u cadaabaysa miyaanad ilaahay kaga cabsanayn miskiinka xataa mataa xataa tucadiba ma xataa mataa tucadibu ilaa markan aad ilaa aada garaacday garaacdood cadaabkan soo gaadhsay miyaanad ilaahay kaga cabsanayn ninkan addoonka ah ee miskiinka ah ee tol iyo taag lahayn ee xabashiga ah war ma adka daysay dhibkan gaalku muxuu ihi ila gaalku waa canaad sidiisaba mana ciil baxo maraykankay ka warramayeen masaakiintii uu ka soo guray afghanistan oo aan dee alqaacidana ahayna afqaaniyiin meelaha ari la joogu soo ururiyey markaasuu diyaaradii militari u kusoo guray markaa waxay ku mudayaan irbadii takhdiirka ee suuxdinta silsiladna waxay kaga xidhayaan cagaha iyo gacmaha laba diblena way u xidhayaan indhaha iyo dhakadana kiish bay u gelinayaan qofku miyuu duulaya intaasoo dhan waxaaba ku filaydba irbaday ku mudeenba ayaa ku filaada waxa ku filaa indhahoo laga xidho waxa ku fidhaa kartiinad keliyaa ku xidhnayd markaasaa sawirada t v-ga oo adiga ka daawanaya ilaa marka ay kuubageeyeen jasiiradda hadday xataa yaacaan aanay badda dhaafi karayn weli silsiladiibaa ku xidhan weli irbadii baa ku mudan marka waxa weeye inkaar baa ku dhacda balaaya u gawaamaysa fulaynimada marka ninkan isaga ahi ma aha nin ciil baxaya baynamaa oo qofka gaalkaa haddii lasoo qabto islaamku uu maxbuus yahay ilaa masaajidkuu nebigu keenu u daayay calayhi salaatu wasalaam oo dadku iskala jooga macalimiin baabu ka dhigay maxaabiista nebigu waar yaadhahen bu i aanu idin sii daynaye dadkan arday ka dhigoo wax noo bara luqadda noo bara si xorriyada oo sharaf leh oo sadaqadii la siinaya oo sakadii la siinaya maxbuuskii islaam baa macaan leh ya gaalnimana inkaar iyo edab darre iyo akhlaaq xumay leedahay waa wax jira way xaqiiqatan kuwii casriga sheeganaya inay horu mareen oo nolosha la tijaabiyo ayaa halkaa aynu arkayna xumaantoodii xataa hadday kuwani dembi leeyihiinba ka soo qaad dalkoodii bay ugu tegeeni haddii xataa dembi leeyinba qofka insaan loo galo maxbuuska muu ahayn wayudcimuuna acaama calaa xubihi miskiinan wayatiiman wa asiiran buu lahay asiir waaya o waar maad ka daysid buu hi bal jawaabtii gaalka eeg qaala wuxuu hi anta afsadtahu adaa ibtileeyey fa anqidhu mima taraa dee ka nabadgeli waxaad arkayso adigaa ibtileeyey oo diintiisii ka saaray miskiinkane abubakarow dee u gurma buui fa anqidhu mima taraa ka badbaadi dee dhibaatadan haysata mima taraa waxa aad arkayso inqaad kaga sameey dee u gurma buuhi adeer abubakarna fashtaraahu minhu wuu ka iibsada wactiqahu wuu xoreeyey imisaad siinaysaa buui bal ninka marxaladaa ku sugan ee uu arkaya inay isku qolo yihiin imisuu odhanaya lacagta dee wuxuu odhanayaa shan addoon lacagtood ila waadba waad iska garanaysa caqlibaad leedahay marka abuubakarna xooluhu ka siistay waa xoola uu gaalkaa canaatamaya ku nacsiiyey wuu ku nacsiiyey markaasuu isaga dhigi wa wuu xoreeyey dabeedna faanzala allaahu fiihi ilaahay wuxuu ku soo dejiyey abuubakarka sidaa yeelay wa fii umaya iyo gaalka sidaa yeelay ilaa laba nin bay iyada ahaayeen nina xumaanta inta leeg buu sameeyey oo waa umaya waa gaalkan oo uu ku sameeyey miskiinka nina samaha intan leeg buu sameeyey oo waa abubakar labadaba ilaahay suuratuleyl suuradda la idhaahdo ayuu si guud ogaga warramay iyaga iyo wixii lamid a ilaahay baa waxau ihi faandartukum naaran taladaa waxaan idinka digay naar holcaysa oo miliqsanaysa laa yaslahaa ila alashqaa ma gelaya gaalkaa mur gaalkaa mooyaane gaalka guuldaraystuunbaa geli doona waa umayat bnu khalaf iyo wixii lalada alladii kadaba watawallaa kaasoo beeniye xaqa oo sii jeedsaday wasayujannabuha aladqaa ka taqwada badanna waa laga dheerayn doonaa wasayujannabuhaa naartaa waxaa laga dheerayn doonaa aladqaa ka taqwada badan ka taqigaa maaha laakiin waa ka taqwada badan waa abubakar alladii kaasoo yu'tii maalahu xoolihiisa quudhaya yatasakaa isagoo naftiisa ku nadiifinaya wamaa liaxadin qof agtiisa ma ahaanin cindahu wamaa liaxadin qofna uma sugnaanin cindahu agtiisa min nicmatin gacan tujsaa laga abaaliyo gacan nicmadu macnaha waxaa weeye samafal cidi u samaysay oo uu uga jawaabayaa ma jiro bilaal muxuu samafalaha uu sameeyey maalkiisiibuu quudhayaa yatasakaa isagoo naftiisa nadiifinaya ilaahay ugu dhowaanaya wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza ciidina kuma laha abaal iyo gacan qofka uu siinayo gacan iyo abaal kuma leh laakiin ilaahay daraaddii ayuu dhiibaya ila ibtiqaaa wajhi rabbih ilaahay wejigiisuu doonaya alaclaa ee sarreey ilaaha sarraynta badan inuu wejigiisa arko oo uu la kulmo ayuu doonaya walasawfa yardaa hadhow buu ka raali noqon doonaa buu ilahay hadhow buu ka raali noqon doonaa ilahay wuxuu u ballan qaaday inuu ka raali noqonayo marka labadaa saasaa ilaahay isugu barbar sheegay taariikhdaasaa ka hadhay waxa uu ku raali noqonayaa waxa weeye bimaa yucdiihi illaahu wuxuu ilaahay siin doono fi lukhra aakhiro jazaa acmaalih camaladiisa iyadoo laga abaalinayo khayrku ilaahay siinayuu ku farxi waqad nabaha allaahu jala dikru ilaahay weynaa xuskiisu eh waxa uu baraarujiyey nabaha wuu baraarujiyey wey calaa anna badla sidiiq dhiibidda uu dhiibay abubakar sidiiq maalahu xoolihiisa fii shiraa'i bilaal markuu bilaal soo iibsanayay iyo wa cidqihii marka uu xoraynayeyba labadaa arrimoodba ilaahay wuxuu ku sheegay lam yakun inaanu ahayn ila ibtiqaa'a wajhi rabbi ilaahay wejigiisunbuu doonayay wa kafaa waxa ku filan bi haadaa arrintan sharafan wa fadlan sharaf iyo fadliba arrintani way ugu filan tahay lisidiiqi radia allaahu canhu ardaa ilahay ha ka raali noqde tana ammaan ugu filan ilaahay inuu qur-aanka kariimka ah ku ammaanay oo ammaantiisii la akhriyayo adduun iyo aakhirada dee intaasa sharafu ku filan waqad actaqa waxa uu xoreeyey abubakar hayra bilaalin cid aan bilaal ahayn jamaacatan min alariqaa koox kale oo addoommo abuu xoreeyey abubakar aslamuu islaamay facaabahum waxaa ceebeeyey mawaaliihim kuwii iska lahaa koox kale oo iyagana la dhibay oo la eedeeyey oo la ceebeeyo kuwii laha ay ceebeeyeen oo islaamnimada ay ku karahaysteen intuu ka soo iibsaduu sii xoreeyey macnaheedu waxa weeye xorayntu kuma gaar aha abubakar bilaaloo qura ee qaarkoodna waa la xusi doonaa iyo dar badan saasuu samayn jiray wa minhum waxaa ka mid a asxaabta la dhibayey xamaama ummu bilaal bilaal hooyadii iyaduna dadka dhibaatada usrooyinka qoysaska dhibaatada ay soo gaadhay intan uu xusi doono magacyadooda mid walba wakti uma haynee dee waxa ay leeyihiin waa nisaaun wa rijaalun dakaratum taariikh biaxsaniha waa dad taariikhda baal dahaba ka kala weyn mid waliba tarjamo gaar uu leeyahy وعامر بن فhayr kaana يucadab waa la cadaabi jiray xatىa laa ydrي ilaa aanu garaninba maa yaquul waxa uu leeyahay ilaa uu koomo galo dabeedna uu iska daldalmo hadal wuxuu doonayo u idhaah waa abu fukayh kaana wuxuu ahaa ninkaasina cabda لsafwan ibn maya ibn khlf isna kan u adoon u ahaa oo minhum waxaa ka mida dadka la dhibayay imra'aة tusamى zunayra magacaasa iyadana la odhanayay waaya cudibat fi llaahi ilaahay daraaddii baa loo cadaabay xataa camiyad jero ay indhabeeshay falam yazidha daalika arintaa camiyad waa indhabeeshay dan bay noqotay labada way kasoo tuureen falam yazidha daalika arrintaasi umay kordhinin ilaa iimaanan iimaan bay u kordhisay mid waliba wuxuu kasii kastanaya iimaan wa kaana abu jahlin yaquul ninka abi jahl la idhaha wuxuu odhan jiray isagoo jees jeesaya alaa tacjabuuna lihaaulaai waryaadheen war miyaydaan la yaabayn kuwa maxamed la socda lihaulaai kuwa ah iyo wa atbaacihim cidda dabagashay maxamed iyo cidda dabagashay iyo waxoo dhan miyaydaan la yaabayn low kaana hadduu yahay maa ataa bihi muxamed muxamed waxaan uu keenay uu sheeganayaa khayran wax khayra hadduu ahaan lahaa bal ka soo qaadba oo muxamed diintan uu keensaday hadday khayr noqon lahayd sida uu sheegay maa sabaquunaa ilayhi noogamay dheereeyeen oo dad reer magaala oo aqoon-yahana oo dabaqadii sare abaanu nahay oo indheer garada marka hadduu ninkani wuxuu wadaa wanaag noqon lahaa dabow ma u malaynaysaa nin dee nalooga dheerayn lahaa maadaama annagu aanu ka gaabinay kuwaa ducafadiina ku degdegeen dee waa dad indhow garad ah oon indheer garad ahayn buuli luqadaas oo isticmaalaan maaragtay dadka ducafadii ayuu halkaasu ka tuuray maa sabaquunaa ilayhi noogamay dheereeyeen hadduu ninkani khayr sido ee waxaa daliil idinku ah wuxuu sidaa inuu yahay wax liitaa nooca raacay wataraaca alardalunti wey afa tasbiqunaa arma waxaa naga horu mari lahayd buu i hadduu khayr sida muxamed zunayra habartan yare ducufka ah ilaa rushdin ma hanuun bay nooga horu mari lahayd bui islaantaasuu xaqinaya dee kutubta had iyo jeer siyarkuna marka ay tarjamada u samaynayaan waqaa'iceeda dhacdooyinka soo maray wax aada u cajaa'ib badan weeye ma zunayra ayaa hanuun iiga horrayn lahayd bu faanzala allahu ilaahay baa ku soo dejiyey fiihi gaalkaa fii suurati alaxqaaf aayado suuratu laxqaaf ku sugan oo sidan soo socda leh ayaa ilaahay uu ku soo dejiyey iyadoo loo jawaabay jawaabtiiba nebiga waa laga xil qaaday oo ilaahay baa hadalkan adag baa dhakada laga dhufto وqاl الذيina kafaruu للذيina آamanوu low kaana khayرا ma sabquuna إilayه وإid lam yhtadوu bih fasaيquluuna hada إfk qadiim وqاala الذيina kafaruu ilaahay baa yihi ilaahay awooda badnaa boqorka ahaa alcaliim الkhabيir ayaa wuxuu yihi وaqaala الذيina kafaruu kuwii gaaloobay qurayshi waxay yidhaahdeen لilذiina aamanوu muؤminiintii bay ku yidhaahdeen iyagoo xaqiraya o faallaynaya low kaana khayرa hadduu khayr ahaan lahaa waxaa maxamed la yimi maa sabaquunaa ilayhi noogamay dheereeyeen waid lam yahtaduu bihi kolkii aanay ku hanuunin qur-aankan fasayaquuluuna sayaquuluuna waxay odhanayaan hadaa ifkun qadiim kani waa been qadiima id lam yahtaduu bihi markii ay ku hanuuni waayeen waxay isku dareen iyagoon ku hanuunin iyagoon ka hadhin ee aflagaadeeyey qur-aanka marka sidaasaa ilaahay ugu jawaabay aayaddaa suuratulaxqaaf ku sugane koob iyo toban waaya weli dadkii wacdaraha muujiyey baynu arkaynaaye waxa uu markaas wa miman actaqa abubakr abubakar dadka uu xoreeyo waxaa ka mida bacda shiraahi intuu soo iibsaday oo mucab ayaa ka mid a kaanat waxay ahayd amatan libani zuhra faamligaa magacaa laydhaa qoyskaa addoon bay ahayd wa kaana yucadibuha alswad ibnu cabdiyaquud ninkaa gaalka ayana cadaabi jiray abubakar baa sidii bilaalu gurmaday soo iibiyey sii xoreeyey halkiibay dabeetana ku heshay xorriyadeediio islaamkii ay xoru noqoto wa miman cudiba fi llaah ilaahay daraaddii dadkii loo garaacay waxaa ka mida camaar ibnu yaasir iyo wa akuuhu walaalkii iyo wa abuuhu aabihii wa ummuhu hooyadii waa labadaa inane walaalaha iyo labadii waaleyd intaba waxaa la soo mariyey wax la yaab leh kaanuu yucadabuuna binnaar naar baa iyaga lagu cadaabayba famara bihim rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu uu soo maray iyadoo dhan walba laga gubayo oo madana loo haysto lagu gugujinayo fa qaala markaasaa wuxuu ihi sabran yaa sabran aala yaasir fa mawcidukum ljanna allaahuma kfir liaali yaasir waqad facalta sabran aala yaasir waar aala yaasirow iska sabra isbiruu sabra xejista abarabeyga fa mawcidukum ljanna halka ballanta inoo ahay waa janno tani waa maalmee allahuma kfir ilaaha u dhaaf liaali yaasir aali yaasir u dhaaf waqad facalta waad samaysay oo uba dhaaftay marka waxaa la ogeysiiyey nabiga inuu ilahayba u dembi dhaafayba waaya marka dee iyaguna sidaa maaragtay lagu dilay shahiidadii ugu horeysay waasan ama abuu camaar wa ummuhu camaar aabihii iyo hooyadii famaataa taxta alcadaab waxay dhinteen sidii loo garaaciyay waatii aynu soo maraynay labada awr lagu kala xidhay labadeeda addin bay laba awr ku kala xidheen ay kala dhaqaajiyeen raximahum allah wa amaa huwa camaar fasaqula calayhi alcadaab cadaabkiibaa ku cuslaaday sidii loo dhibayay faqaala bilisaanihi carabkaa wuxuu ka yidhi kelimata alkufri ereyga gaalnimada ah siday u garaacayeen bay dhahan wardhe wardhe wardhe maxamed baan ka gaalowdhe maxamed baan ka gaalowdhe maxamed markaasuu dabeetana markii naftu ay qabatay meel walba ayuu dabeetna ereygii ku dhawaaqay sababtuna waxay ahayd oo ka yeedhsiiyey ereygaa gaalnimada ah fa ina abaa markaa dee muu gaaloobin ha kusii daayaanba waa ikraah fa ina abaa jahlin gaalkaasi kaana wuxuu ahaa yajcalu lahu duruucan min alxadiid duruuc xadiida buu sameeyey dirucu waxau ahaa qalabkii laga gashan jiray silsiladihii kululaa ee xadiidka ahaa ee laga gashan jiray dagaalka ayuu ahaa duruuc xadiida oo laga yaabo qofka inaana jirhkiisaba la eegayn ee naqaskuba qabanaya marka loo geliyo kuwaas uu gelin jiray fi lyawmi asaaif maalinka kulul maalin aada u kulul oo garankii la gashan kari laayahay ayaa uu ku xidhaa qab dhan oo wixii warmaha iyo seefaha laga gashan jiray ayuu ku qufulaa feedhihiisa wayalbasuhu iyaaha waana u xidhi jiray faqaala almuslimuuna baa waxay yidhaahdeen markii hadalkaasi camaar ka soo yeedhay intii la cadaabe naftu qabatay kafara camaar bar camaar wuu gaaloobay waata ila kelmadii ay ka codsanayeen buu ku dhawaaqay faqaala calayhi salaam markaa nebigu waxau yihi camaarun maliiun iimaanan min faraqihi ilaa qadami ninka camaar la idhaahdaa maliun iimaanan iimaan buu ilkaha taagan yahay sooma nidhaahno ninkaa hebel iimaankaa qanjaha joogay nidhaahna qanjaha macnaheedu waxa weeye iimaan baa ka buuxa iimaankaa kan iimaankaa mali iimaan buu ka buuxa iimaankaa qanjaha jooga dheh ereygaasaynu haynaay min faraqihi ilaa qadami laga soo bilaabo dhakada ilaa cagaha meel bila iimaano kaa laguma oga jirhkiisa faraqu halkan dhuuntana waa lagu sheegaa dhakadana waa lagu sheegaa laakiin dhakada aynu iminka uqaadanayna faraqu shacar timaha halkaa marka la kala rogayo qofkan timaha jilicdasan halkaa uu ka kala jeexo ayaa la yidhaha lahu faraq faraqugu fanaxdana waa la idhaahdaa macnayaal dhowra buu leeyahay kaasaa ka mid a dhakada ilaa cagaha waanzala allahu fii shani ilaahay arrinka camaar waxa uu ku soo dejiyey istinaa'an iyada uu ka soo reebayo fii xukmi lmurtad qofka murtadka ah inaanu ka noocan ahayn iyadoo ilaahay uu sheegayo waxa uu sheegay sidaa faqaala jala dikru macnaa fi istinaan fii xukmi lmurtad qofka afka un ka yidhaahda waxaan uurka ugu jirin inaanu murtad ku noqonayn iyadoo ilaahay taa xaalad gaara uu ka dhigayo ilaahay baa wuxuu uhi jala dikruhu fii suurati naxl man kafara billahi min bacdi iimanih ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliiman walakin man sharaxa bilkufri sadra facalayhim gadab min allahi walahum cadaabu cadiim alla wuxu uhi man kafara billaah qofka ilaahay ka gaalooba min bacdi iimaanihi intuu alla rumeeyey qofka ilaahay ka gaalooba jawaabta qadime oo waxaad tidhaahdaa facalayhim gadabun min allah cadhoweynoo ilaahay xaggiisa ka timaa kuwaa dulsha ka saaran walahum cadaabun cadiimun cadaab weynna weyn leeyiin cadho alloo weyn baa ku dhacday cadaab weyn oo ay dhex geli doonaanna ilaahay wuu diyaariyey jawaabtu wataa horta istinahana raaci ilaa man ukriha qofka lagu dirqiyey mooyaane wa qalbuhu iyada oo qalbigiisuna mudma'inun biliimaan iimaanka uu ku xasilan yahay qalbigiisii iimaanka wuu haystaa walaakin man sharaxa bilkufr qofka u ballaadhiya gaalnimo sadran laabta ee u fura kaasaa fa calayhim qadar min allahi walahum cadaabun cadiim marka istinahaasaa la socda wuxuu camaar soo gelayaa ilaa man ukriha waqalbuhu mudma'inun biliimaan qofka la dirqiyo iyadoo iimaankiisu uu ku xasilan yahay qalbigiisu iimaanka marka qofka haddii xabad lagu qabto ama toori loo soo qaato iyo waran oo la idhaahdo gaalow maxaan idhaahdaa kelmaddaa dheh wuu ku dhawaaqi karaa dabeedna waa lau waa markaa wuxuu noqonayaa midaan waxba kuma gaaloobayo rufic can ummati alkhata wanisyaanu wama stukrihu calayh nebigu wuxuu leeyay ummadayda waxaa laga dhaafoon loo qabanaynin wixii alkhata waa gefki wanisyaan ilowgi wama stukrihu calayh wixii lagu dirqiyo ama furid gabadhiisa furayo ama gaalnimo lagu dirqiyo ama waxsiin hebel uu waxsiiyo ay wax laakiin alla laabudda anlaa tadhara minhu qariinat اlikhtiyaar waa inaanay ka muuqanin uun wax muujinaya inuu isagu waxaan dooranayo wixii loo laqimaa unbuu ku yeedhinaya waxna kama jiraan ilaa culimadu ay sii wadeen wadeen oo ay dabeedna gaadhsiiyeen xataa hadduu qofku xishood iyo qajilaad maala wax ku bixiyo oo kale inay yana baabkaa soo geli karto waaye iminka taynu haynaa waad camaar halkaasaa ilaahay uu kaga riday dadkii yar nuuneeyey dadkii wax ka yaro sheegay camaar ilahay halkaasuu kaga reebay arrinkiisu halkaasu meel meel buu ku tiirsan yahy ilahay baa ka anaa ka warraya arrinkiisu waa buuxa ilahay rasuulka way markhaati fureen wa miman udiya fi llaahi khabaab ibnu lard saxaabigaasaa ka mida magacaa loo yaqaano subiya fi ljaahiliya jaahiliyadii dadkii lasoo qabsaday buu ahaa jaahiliyadii sida libaax micyaha dhaadheer isula bixi jirtay ee dabeetana midba qoloba qolada kale sariigi jirtay iscuni jiray waasaa soo qabsaday fashtaraahu ummu anmaar fashtarathu ummu anmaar ummu anmaar habartaasaa iibsatay wa kaana xadaadan nin tubaala buu ahaa farsama yaqaan وkاn النabiyu slى الlahu عalayhi waslm nebiguna wuxuu ahaa ya'lafhu qabla nubuwa nebinimada ka horba ya'lafhu alifa ya'laf wuu soo dhoweyn jiray nebigu nebi naxariis badan oo reer magaalahoo fariidahoo deeqsiyabuu ahaayo baac mushtarioo dadku gunayn jiray ee uu u gacan haadin jira uu soo dhoweyn jiray intaan laba dirin ka hor ayuu ahaa ninkani ya'lafhu wuu soo dhoweyn jiray falamaa sharafahu اllahu markii ilaahay uu ku maamuusay bihaa risaaladda aslama khabaab khabaab wuu soo islaamay wuu soo islaamay fa kaanat mawlaatuhu tii iska lahayd waxay ahayd tucadibhu binnaar way cadaabi jirtay dab bay ku cadaabi jirtay fataatii bilxadiidi waxay la iman jirtay madane almuxmaati oo la kululeeyey madane lasoo kululeeyey baa habartaas soo qaadanaysa fatajcaluhaa calaa dahrihi dhabarkay ka gubaysa liyakfura si u gaaloobo falaa yaziidhu daalika arrintaasi umay kordhinayn ilaa iimaanan iimaan mooyaane badanay soo qaadan jir ya mamadanaad garan weyday inaad baadiye u baxday markaa noqonaysaayo aada meelaha adrig iyo xoolaha la suntayo soo daawato waay madane daama waxaan maxaynu u bedelnaa arka ma mulac baynu idhahnaa marka wa waa neefka wa neefka xoolaha waxaa lagu sunta wey birta neefka xoolaha lagu sunta ya gubaa la idhaha a gube gube iyo madane waxaa tidhaahdaba waa neefka xoolaha marka la suntayo sumadana de haddaad garan weydo si aan ku idhaa garan maaye wti dhaqanka waa loo baahan yahy weliba dhaqankeenu iyo dhaqankii carbeed ee nusuustu in fara badan ay eray bixintooda wax ka xusaysa aad bay isugu dhowyihin marka dhaqanka soomaalida qof kolkuu aada u garto nusuustu wax badan oo ay ka waramayso wuu fahmi karaya iminka afcaladiga waxaa lagu dhahdaa madanaha miisan baa la idhaha wasama miisaman marka erey mutaabiqa baa la rabaa oo waafaqsan marka wax la turjumayo turjumaadda had iyo jeer luqadaha la turjuma waxyaabaha ugu fiican waxaa ka mid a in la isu helo laba erey oo is ismutaaba si toosa isu haysa iminka gube iyo madana xataa way usii kala dhowyihin gube waxaa ka muuqanaya oo ka dhadhamaya ficilkii ayaa ka dhadhamaya kan kale laakiin waa erey mutaabiq oho waafaqsan waaya marka waa loo baahan yahay dhalinyaradu inay odayaasha aada u wareystaan haddaad luqadaadii ka guurto dee ta maraykanku xagey ku geynaysaa iyo ingiriisku mella ku wadi mayso waa jaanjaamaysa waay marka ninkaa isaga ah saa darteed baa markuu aayadda aada fasirayso fatukwaa bihaa jibaahuhum wajunuubuhum waduhuuruhum aayadda ilaahay wuxu uhi gaalada waxaa laga gubayaa saddexda dhanba sii jeedka iyo soo jeedka iyo hareeraha waxaa lagu gubayaana lacagtoodii haadaa maa kanastum lianfusikum yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam lacagtii balballaadhnayd ee silfartii iyo dahabkii oo la soo geliyey marka iyadoo madanayaal balballaadhan laga soo dhigay wey oo madano ballaadhan laga soo dhigayba dhan walba lagaga dhadhajinaya laakiin haddaad tidhaahda hasha ninkeedii ma wanaagsana nin baa fasiraya tafsiiro markaasaa wuxuu soo maray xataa yalija aljamalu fii sami lkhiyaad ilaa uu awrku galo ilaa awrku uu galo irbadda daloolkeeda ayay mogta aada sheegaysa markaasuu uhi aljamal waxa weeyaan hasha ninkeeda buuri waa wax cajiiba mogta markaa reer miyigoo dham way ku wada qoslayaan mogta waxaa la odhanaya ninkani aad buu uga dhacsan yahay waa badow carabada waxay yidhahaan marka had iyo jeer qofka noocaasa reer magaalka waxay dhahdaan kani waa carab nasaqan bay dhahaan halkaynu inagu kan idhahna reer miyiga waa badow iyana waa carab nasaqan bay noo yaqaanaa waaya waa xikaayo intaasina ninkaa isaga saasay uguba fatajcaluhaa calaa dahri dhabarkay ka gubaysa liyakfura si uu gaalooba falaa yaziidu dalika ilaa iimaanan arrintaasi iimaan bay u kordhin jirtay wa jaa-a khabaabun maratan khabaab mar buu u yimi ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu u yimi khabaab rasuulka saaxiibkii oo kuu soo cabanaya wa huwa rasuulkuna mutawasidun waxa uu barkaday burdatan macawis fii dili lkacbati kacbada harkeeda burdada waa macawis mutawasidkuna waxa weeyaan qofku markuu si yaroo basiira isaga fadhiyo midal adigoo baadiyaha iska lugaynayo godegta ku sita haddii aad daasho oo dabeetana geed harkii aad jiifsato waxaad go-a intoo duubsa duubataad yara jiqilaysataa oo aad dhulka isaga dhigtaa si aad saa isu yaro kala bixiso marka macawistiisiibuu ka dhigay barkimo go-iisii uu sitay ayuu barkimo ka dhigo uu yaro duuduubo saasuu isaga jiqilaystay kacbada harkeeda intuu saa isu yaro kala bixiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaa yaro basiidkaa isagoo isaga jiifa ayuu u yimi wuu cabanaya markaasaa wuxuu uhi yaa rasuula allah alaa tadcu llaha lana miyaad ilaahay noo baridin wuu ku qanacsan inuu ilaahay leeyahy wuu ku qanacsan yahay kuwan ilaahay inuu horgufi karo oo uu cirbaha jari karo walaa yakhaafu cuqbaaha fadamdama calayhim rabbuhum bidanbihim fasawaaha walaa yakhaafu cuqbaaha iyadoo weliba aanu godob ka cabsanayn wax alla waxa gaalahee dhugluglaha ee maanta isxariifinaya mid bilaa godobi ma jiro mid waliba habeenkii iyo maalintii afar jeer buu firdhabaa kuwa ugu awood badan ee maaragtay oo gaadhidooda iyo gurigooda la kala bedelaa laakiin ilahay wuxu uhi walaa yakhaafu cuqbaaha cid uu inay ka daba timaadiyo godobteeda ka cabsanaya ma jiro mid walba intuu hurgufu ka shaqeeyo ayaanu golobtooda ka cabsanay marka wuu dareemaya marka alaa tadcuu laha lana ilaahay kuwan dhan uun hanooga jeehayo faqacada calayhi salaam markaa nebigu wuu soo fadhiistay si uu arrinka uu gudbinayaa miisaan u yeesho muxmaran wajhu wejigiisuna wuu tiro bedelay wuu diiday hadalkaa adigu maxaad odhan lahayd ninka noocaasee kuu yimaada waad u calaan cali lahaydoo waxaad sananaya miskiinkan rafaadsan bal hadda yaro qaboojiyo nebiguna calayhi salaatu wasalaam xagga buuran buu ugu dhufanaya dhanka kale isaguna istaagaya war weli ma gaadhin baa buu leeyahay waayo markaasa had iyo jeer baasha taariikhda laydhaana waa la dugsadaa taariikhdu waa la dugsadaayo dadka had iyo jeer waxa ay ku abuurtaa kiiro iyo dareenkooda oo ay toosiso sidaa darteed baa siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabta haddii aad aqoon u leedahay ama taariikh alislaami alqadiim oo aada wax ka taqaano iyo haddaanad aqoonin arrimaha xaadidkee dhacaya isku sii uma qiimeyn kartid isku sii uma qiimeyn karaysa ee waxaad arkaysaa wax alla wixii balaayiyo baas ahay oo dham inay adiga ku irkadeen iyo ummaddeennan imika un dabeetana ay tahay in xal la gaadho walow hana la tanaasule saasaad adigu ayaad soo waaridaysaa haddaana siirada aqoon u lahayn laakiin marka aad awliyada ilaahay iyo arrimahoodu halka ay soo marayeen iyo adduunyadan bilow ilaa dhama bilowgeeda ilaa imaka say ku soo socotay aada dib u diraasayso qur-aan iyo xadiidba taariikhda waxaad odhanaysaa raggii ugu ladnaabaabaad ku jirtaaba adigu arrinkaagu weli waabu tiirsan yahayba ayaad odhanaysa dad iyo dunyo iyo dalba waxa weeye ducfun baa ku hayee wax adigu waa shakilaan baad isqancinaysa waaya taariikh buu ugu dhuftay markaa nebigu asxaabiga si uu ugu geejiyo mishiinka ugu xidho markaasaa nebigu wuxuu yihi inahu arinku wuxuu yihi qad kaana kaana min qablikum kaana man qablakum muslimiintii idinka horeeyey waxa uu ahaa layumshatu axaduhum midkood waa la rifi jiray biamshaati xadiid faralay xadiida faralaydan dhulka lagu xeedho oo kale taasoo qofka bani aadamkaa qabsan karta ayaa jidhkiisa lagu rifi jiray maa duuna cadmihi wax alla waxa lafta ka sokeeya oo min laxmin hilida iyo wa casabin seeda ah ayaa faralaydaa lagu soo jafi jiray bal aduu ka war makiinad si wanaagsan kuu jaraysaanan xamilaynin faralay kolba wasla lagu soo fujinayo wayuu taasi mid bay ahayd oo saasaa muruqyadiisa iyo hilibkiisa iyo maqaarka oo ah meelaha ugu damqashada badan ayaa lagu soo rifi jiray isagoo soo ligan oo soo taagan oo nool oo aan irbadii suuxisadana lagu mudin qaybi kuwaas saasaa loo cadaabi jiray wa yudacu lminshaar minshaar baa la duldhigi jiray qaarkoodna calaa farqi ra'si kugta halka waxa weeyaan nasinta ama kugta halkaa dhakada ayaa saa looga saari jiray calaa ra'si axadi fa yushaqu waxaa la dilaacin jiray laba j labaa laga kala dhigi jiray saasaa loogu wadayaa minshaartaasoo quruf quruf quruf madaxa kala dilaacay way dhamaatay maskaxdu gaadhaya waaya maa yasrifuhu kama duwayo daalika arrinkaasi can diinihi diintiisa kama duwayo sidaa uu xajisanayo u adaygayo u ashahaadanayo ayuu dabeetana ku miyirbeelaya mar haddii miyirbeelo waxba uu kala garan waayana waxay doonaan ha ku sameeyeen wayba u dhammaatayba waaya saasuu ku qanciyey mar adigu miyaad heer kaa gaadhay wey noocii dubkiiyo diirka la kala siibi jiray adigu miyaad weli heer kaa gaadhay ama labada qaybood la gaarsiin maya waan ladanahay marmar unbaa laygu dhajiyaa wey marmar marmar unbaa aniga madana yar laygu qabtaa way iska bogsataa waan iska shafshafaystaa weli waa sahlanta wey horey buu ka dhaqaajiyey mabu hadalba intaa markuu raaciyey bu haddana dhanka kale ugu dhuftay iyo bushaara lianna fi lislaam fi taarikhi lislaam aalaam wa aamaal labadaba in la wada akriyo wey aalaamtii iyo xanuunka jiray iyo aamaashiiyo yididiilada labadaasaa isu kabaya qofka aamaasha yididiiladuna moralkiibay kor u kicinaysa dhankan kalena sabirkiibay ku adkaynaysa oo ku badinaysa markaasuu nebigu markuu taa u xusaybu haddana mustaqbalkii iyo qeybkii hore marka warramo qeybka dambu ka warramo wuxuu yihi walaa yudhiranna allahu tacaala waan dhaartaye ilaahay wuu muujin doonaa wuu hirgelin doonaa hada alamr islaamkan islaamkaa maanta ah ummadda u bilowdeen wallahi inuu ilaahay hirgelin doono xataa yasiira raakib ilaa qofka laba lugoodlaha ah ee wax fuushani ee neefka fuushani uu socdo min sancaa ilaa xadramuut sanca iyo xadramuut waa labadaa magaalo yamanta ku yaalla aada u kala durugsan labadaasuu qofku isaga socon doonaa keligii isagoo ah laa yakhaafu cabsan maayo ila allah ilaahay mooyaane iyo wadi'ba bahalka yayga la yidhaahdana calaa hanamihi adhigu uga cabsan doonaa way dhici doontaa buui waktigu qofkaasa keligii iska socon doona qabiilo kama cabsanayo gaal kama cabsanayo burcad kama cabsanayo wax waliba way isku hagaageen ilaahay buu ka cabsanaya halkaa ugu cibaadaysanaya isagoo iska soconaya banaankaa dee hadduu ari watana habeenkiibuu ka ilaashanayaa bahalka dacwada iyo waraabihiiyo yeyga arrinku halkaasuu gaari doonaa macnahedu waxa wey islaamku wuu hirgeli doonaa ilaahay wuu dhamaystiri doonaa cadaaladuna way baahi cadowganna wuu iska hari doonaa tiibaa dhacday wa qaala dalika calayhi salaam nebigu hadalkan wuu yidhi wa huwa fii haadihi alxaal ashadiida iyadoo xaaladaa daran uu saxaabigani ku sugan yahi allatii xaaladaas oo laa yatasawaru fiiha aanu sawiran karaynin acqalu lcuqalaa wa anbalu nubalaa quwata muntadara aw sacaadata mustaqbala nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkan wuu sheegay fii hadihi alxaalati shadiida xaaladaa daran iyadoo muslimiintu ku sugan yihiin oo aada loo rafaadsanyo afartoodii midba meel lagu madanaynayo midba meel lagu gubayo midba meel lagu figaynayo ayaa waxa uu sheegay xaaladan la sawiran karay oo acqalu lcuqalaa dadka caqligale ka ugu sii caqli badan anbalu nubalaa nabiilku waa qofka fariidka ah isha dheer dadka fariidada ah ka ugu sii ildheeri quwatan buu sheegay nebigu quwatan awood buu sheegay muntadaratan la sugayo aw sacaadatan ama liibaan buu kasii warramay mustaqbalatan soo socota ya taasuu sii sheegay allahuma laakin ilaa ana dalika arintaasi waxyun yuuxaa ilayhi waa arrin loo waxyoodun bahay macnaha markuu nebigu xaaladan sheegayey wuxuu qof caqli lihi taariikh ahaan iyo khibrad ahaan kusii sawiran kara may ahayn laakiin maxay tahay waa waxyi loo waxyooday waa waxyun yuuxaa ilayhi ayaa ilaahay baa sidan usii sheegay mooyaane arrin uu jirrabaab qura iyo khibrad iyo taariikh u akriyey ku kasbaday rasuulku maaha sala allahu calayhi wasalam oo dee marxalada iyada ah de waa ti aada maqlayso marxaladii sii dhaantay bay munaafiqiintu warwareen dagaalkii axsaab oo ahaa sanadii shanaad hijrada oo madiine la joogo oo islaamku ciidan badan ba leeyahay oo kun iyo dhowr boqol iska difaacayaan ayaa mid munaafiqii waxa uu lahaa oo kamid ahaa kuwii madiine deganaa war maxamed wuxuu noo sheegayaa ananaa naftax kunuusa kisra wa qaysar labada boqortooye adduunyada ugu waaweyne galbeed iyo bari reer faris iyo reer rum inaanu qasnadahooda soo halqafi doonuu noo sheegaya mid kaayana wuxuu kari kari laha inuu kaadi tago baqaha nahaya waa taa dabada loo bixi kari waayo ee madiinana lagu xeeran yahay war labadaasi siday isu qabanayaan billah calaykum buu kulahaa dadka kaa munaafiq ahay markaa iyo xaaladaan la sawiran karaynin ayay haytani laakiin ilaahay waxay ugu sii sheegay uma anzla allahu tacaala ilaahay baa soo dejiyey tahbiita lilmu'miniin iyadoo mu'miniinta qalbigooda uu dejinayo awala suurati alcankabuut suurat lcankabuut qeybteeda hore ah aliflaamiim xasiba annaasu an yutrakuu an yaquluu aamanaa wahum laa yuftanuun walaqad fatana aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin ilahay baa aayaddaa soo dejiyey markaa ilahay wuxuu hi aliflamin axasiba annaas dadkiima waxay maleeyeen an yutrakuu in laga tegayo an yaquuluu inay yidhaahdeen daraaddeed aamana inay ashahaateen in lagu daynayo miyay moodeen dadkaa muslimiinta ahi wahum laa yuftanuun iyadoo aan la kala shiilayn oo aan la kala haadinaynin oo aan la imtixaanayn walaqad xaqiiqe buu ilahay ugu dhaartay fatana aladiina min qablihim asxaabta kuwii ka horeysay waan soo imtixaanay buu lahay falayaclamana allah ilaahay wuu ogaan doonaa aladiina sadaquu kuwa runta sheegay ee iimaanku uu ka run yahay walayaclamana alkaadibiin kuwa iimaankoodu uu beenta yahay ee maca nifaaqa ah kuwaana wuu ogaan doonaa labadaasaa kala bixi doona marka imtixaanku uu yimaado waxay ka dhigan tahay sida marka la doonayo dahabka in la ogaado intee ciida intee saafiya dabka loo geliyo ee loo shiilo ee loo kala saaro saas oo kale marka inta birta finiinka ka hadhay inta bir qofka bir finiin ka hadhay unbaa soo hari doonaa ii kalena uu iska tegaya marka waa fitan mutacadida waa mukhtalifa oo kala duwan fitnadaas jihooyin badan ba taa gaalku waa imanaysa taa gaalkao qura ma ahe fitnooyinka waxaa ka mid noqonaya fitnadii nafta iyo tii maalka iyo tii ehelka iyo tii ubadka intuba waa ka mid inamaa amwaalukum waawlaadukum muxuu ilahay yidhi fitnatun wallahu cindahu ajrun cadiim fattaquu llaha ma statactum naftii inamaa amwaalukum waawlaadukum fitna dadkiina iyo dunyadiinu waa waxyaabaha laydinku imtixaanayo waa tii sacad hooyadii usoo biyeysatee tiri mushuq siin maayo waxba cuni maayo ilaa aad gaalowdo ya marka iyada oo halkaa ay ka wada jiidahayaan dumarkii iyo caruurtii ayay asxaabtu ka hijroonayeen oo qofku daartiisii uu sii eegaya iyo naagtiisii iyo caruurtiisii lilfuqaraai lmuhaajiriina aladiina ukrijuu min diyaarihim wa amwaalihim ayaa laga masaafuriyey yabtaquuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulah ulaaika hum saadiquun halkaa waa fitnada ay ka mid fitanka waxaa ka mid ah iqbaalu dunya cala dawaaqiit adduunyadii oo qaabisho wixii xumaan wada wax allo waxa xumaan wada waa loo sacabaynaya badhamadoo dhan baa u wada toosanoo halku garaacabo isu ballaqaysa dadka samaha wadana waxooliba waa ku jiqba cid ka dhagaysanaysaaba ma jirtaba waa fitankay ka mid qofka maanta wanaag wada ama diin wada ama dal iyo dan iyo wixii khayr la wada suuqiisu ma suuq ma hayo suuqiisu waa kaasi laakiin ka dhowdhow kale iyo khuraafaad iyo beriya baas wada suuqiisu waa xaami wey xataa haddaad war khayr la sheegayso haddaad war shar la sheegayso kala duwan ka shar kale marka aad sheegayso waa lagu fadhiisinaya aad baa lagaaga dhagaysanaya laakiin khayrka wax iska caadi wacdi walaad wey isagu khayrku ayaa la odhanaya marka fitanku waxa weeyaan waa taa aada maanta arkayso runtii wax badan baa isugu hagaagay gaalo iyo ciddii u jiibinaysa waxyaabay dad ku fitnoobayaan wey uu qofku odhanayo wallaahi meeshay doonaysa ha u kacdee in caalamka laga hadho waxaasi waa caalami caalamku sidan ma yeelo maanta caalamka caalamkadan lagu celcelinaya qofkii oo fitnoobay wey ilan maqaayiisteenna ma aynu ahayn inaynu ku qiyaasno aynu ku wadno arrin caalamiya alcawlama waxaan la idhaahdo caalamiyeyntu waa wax maanta la og yahay inuu cid gaara u adeegayo marka cumuuman wuxuunaynu uga jeednaa fitnadu ma aha oo qura gaal lagu soo diree fitnadu jihooyin kala duwan haddii maalkaaga lagu fitneeyo sidaa qur-aanku uu tilmaamayo oo aad salaad haleeli weydo ood soon haleeli weydo ood xaj haleeli weydo ood sake haleeli weydo ood sadaqa haleeli weydo fitnada ka weyne waa maxa ood sidaa ku rawaxdaad ku godgasho marka cumuuman qofka muslimka ahay inuu aada u baraarugsanaado weeyo fitnada diintiisa ka ibtilaynaysa oo aada iyo aada isaga ilaaliyo saa darteed buu nebigu ducadiisa u badnayd yaa muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik allah subxana wa tacala